guddoomiyaha ururka horumarinta haweenka deegaanka dhadhaab maydhale waana waakeen ruun cabdi faarax ayaa si adag u cambaaraysay falkii dhowaan xaaskiisa ay ku gubtay marxuum xuseen cabdulaahi raag oo shalay u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray dhibkii xaaskiisa ay u geysatay
waa arrin aad murugo leh runtii murugay leedahay runtii waan ka xanuunsanay daan dumar nahay walwac badan bay nagu keentay walbahaar fara badan wiilkii markuu waxaan ku dhacay ee naloo sheegay murugo weyn iyo waxaan safilayin bay noqotay haddana waxaa walbahaar haddana sii keentay haddana murugo sii keentay markuu haddana geeriyooday marwe run ayaa sheegtay in arrinkan ay ceeb iyo fadeexa ku tahay dumarka soomaaliyeed ceeb iyo cambaar iyo farxe wiilkut weliba dumarka haddaan nahay arrinta ayada ee ceeb iyo cambaaro iyo fadexa weyn bay nagu tahay markay dumarka soomaaliyeed meel walba ay joogaan arrinta idinka waatooanbaan kuwaan on kala talin waxaa waaye ninka ragga afar ilaa u baneeyey shareecadda islaamka ogol ninkan gabadha uu qabo gabar inadeerta walaasheed eh ilmaha uu dhalahayo kuwa ayada dhashay buu beri kabaan garab siin wax la qaban doonaa marka gabdhaha soomaaliyeed raggooda ku suubanayaan inay ka waantoobaan arrintaa iska bedelaan annagana ay nagu keenay ceeb nagu keenayso runtii inay ka waantoobaan markal kala talinaya
dumarka ayay kula dardaarantay inay falalka noocana ka waantoomaan waxaa kaloon kula talin gabdhaha soomaaliyeed inay xishoodaan oo waxyaalaha qaar ay suubinhayaan ay ka xishoodaan waxaana diinta ogoleen oon islaamnimada ogoleen oon ehelnimada ogoleen oon walaalnimada ogoleen oon tolnimada ogoleen iyo gabdhahaas inka suubinhayaan marka waxaan leehay gabar soomaaliyeed meel aad joogtaba meel aad joogtaba gabar soomaaliyeeda inaad xishoon karto ood maaragtay diinta ku xishoon karto ood iimaanka isku reebi karto walaalay ma inaad suubin karto isku day baan leeyahay dhanka kale ragga ayay kula dardaarantay inay taxadar ka muujiyaan dumarka ma sayrsan
foojigna inay laadaan marba hadduu meesha masayr soo gale inaysa dareen laadaan oo kalsoonidii hore aysa qoftan ku qabeen aysan ku qabin waayo masayrka waa shay xun wax kastaa qoftan ka suurtageli kartaa soomaad garan haddii ay imaato qoftan inay waxyaala maaragtay nafadaada udhibhaya ay ku dhaqan hayso ragga naftooda inay ka waantoobaan qofka asaga eh yaana kula talin lahaa arrinkan ayay ku dhaliishay dumarka waxayna sheegtay inaysan qiil lahayn meel ay qiil kaleed male inaa habarata meel ay qiil kaleed oo qiil looga yeeli kara anuu ma arki runtii iimaan la-aan bay keentay diin la-aan bay keentay xishoo darri bay keentay sariig la-aan bay keentay waxaasan dumarka soomaalidaan aan ugu ficneen gabadha waashan ku dhaaqatay ragga soomaaliyeed ayay ku dhaliishay masayrtirka iyo waxyaabaha loo sameeyo dumarka masayrsan ee lagu qanciyey iyadoo sheegta arrimahaas inay dumarka uga sii daraan oo ay ka badbad isku tahay siday hadalka u dhigtay
wax alla waxay doontaa loo subin waxaa lagu leeyahay islaanta heblaa masayrtay waxaa lagu subina masayrtir guri baa loo buuxini guri baa loo dhisi dahab baa loo gadi say rabtay dhahani say rabtaa loo yeeli ninkii baa raalli ku hadane war raggan asaga eh soo kuma dhadhacsanaa oo kalsooni iskuma qabo inuu afar ilaahay u baneeyey ayna guursan karaan qoftan xaquuq bay kugu leed xaquuqdii ay kugu leed wixii ka xadgudsan ood subinayso waa horta ada keensta horta soomaad garan haddii xaquuqdeeda si ilaahay kugu aad u siinayso wixii kaloo ku dardar dheh in laga daani qabaa aniga soo dumar miihi in laga daan qabaa soomaad garan haddii maanta waxaan raba lii ogolaado meesha beri kuma jooga hadane wax kalaa ku darsan soomaad garan dumarna waa iska garan aqligeeda waad iska garan kartaa annago ka mid baan hay soomaad garan haddii maanta aan ira gurigan rabaa oo lii yeelo beri waxaan leedana gorofaa raa lii yeelo marka maalin walba saa aan rabo hadii lii yeelo marka dambe heer waxaan gaari doonaa inaan ku dili karo on isku day maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab